ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa waxa uu booqday guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulan uu la qaatay ayaa waxa uu la wadaagay warbixin kala duwan oo ku saabsan sida arrimaha ammaanka arrimaha siyaasadda loo dhan yahay ee dalka horumarinta dhaqaalaha maalgashiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dunida ay la leedahay dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu warbixinno kala duwan oo la xiriirta arrimahaasi siiyey guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo dadaalada dowladda ah ee ugu jirta difaacidda madax bannaanida midnimada dhuleed iyo midda qarameed ee dalka taas oo uu sheegay in dowladda ethoobiya ay si guraacan u damacday kuna xadgudubtay dalkeenna maadaama baddayna ay soo damaacaysay waxaana arrintaasi dowladdu ay ka soo hoyisay guulo waaweyn oo diblomaasiyadeed oo wax ku-oola ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa sheegay in xukuumaddiisu barnaamijkeeda siyaasadda ay ugu horreyso baarlamanka inay ka mid tahay qabyatirka dastuurka ku-meel gaarka oo muddo arrintiisu ay soo socotay waxaana uu sheegay in juhdi badan ay gelinayso sidii dastuurka dalka looga saari lahaa ku-meelgaarnimada si dalka u yeelan lahaa dastuur dhammaystiran oo ay ku cadyihiin arrimaha aasaasiga qarannimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa baarlamanka koob iyo tobanaad ee dalka waxa uu sheegay inuu ku suntan yahay golayaashii ama baarlamanka kuwii ugu shaqada badnaa ee soo maray dalka uguna dadaalka badnaa iyadoo uu sheegay inay meel mariyeen shuruuc iyo xeerarkii ugu badnaa waxa uu ku boogaadiyey gudagelidda dooda la xiriirta dhammaystirka dastuurka dalka oo arrintiisu ahayd mid muddo soo socotay si kastaba haatee arrimaha dastuurka ama dhammaystirkiisa ee dalka ayaa ah mid muddo dheer soo socotay waxaana dowladihii kala duwanaa ee soo maray dalka midba midda kale ay isku dayeysay inay dhammaystirta dastuurka balse dowladdan hadda jirto waxay doonaysaa inay samayso qabyatirka ama dhammaystirka dastuurka dalka